saying, have a great day and please be safe whatever you do.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaaneysa washington waa subax khamiiso bisha oktoobarna waa toddobiyo labaatan sannadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggan internetka ee v o a somaaliga com afrikada bari saacaddu waa lixda iyo barkii aroornimo waxaa idaacadda saaka iyo caalamka idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah shabaabka magaalada xudur oo bilaabay abaabul ka dhan ah al-shabaab waa shacabka magaalada xudure
beerow hanooduqdan lanki baawurka ontaa maraw ku gubaayan lanki raashinka ontaa maraw ku gubaayan lanki intuku mooda dilahayan koqarhiyahayan mayl eraas wala diintiya mayb waa ku been sheegahayan keliya halwadda laynin furan
waxaad sidoo kale maqli doontaan guddiga diiwaangelinta ururka siyaasadda ee somalilan oo soo saaray go'aanno qodobadaas iyo warar kale oo dunida iyo soomaaliyaba ku saabsan ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka dalka iiraan koox dabley ah oo hubaysan ayaa rasaas waxa ay ku fureen dadweyne ku sugan goob ay shiicadu ku barakaysato waxaana halkaasi ay ku dileen shan iyo toban qof halka afartan kaleetana ay ku dhaawaceen sida laga soo xigta ilan rasmiya oo ku sugan halkaasi weerarkaasi ayaa ka dhacay goob ay shiicadu ku barakaysato oo la yidhaahdo shaah jaajira oo ku taala magaalada shiiras warbaahinta dowladda ayaa waxa ay dhacdadaasi ku tilmaantay inay tahay weerar argagixiso waxayna sheegeen in mid ka mida dadka lagu tuhmayay weerarkaasi inay ka dambeeyeen lasoo xiray kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo dalkaasi iiraan ay maalintii afraad ka socdaan mudaharaadyo looga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi kuwaasi oo dadka u dhashay ay ka caroodeen gabar yar oo ciidamada anshaxa ee magaalada caasimadda tehraan ee xireen kadibna ku dhex geeriyootay xabsiga kremlinka dalka ruushka ayaa sheegay in madaxweynaha wadankaasi valadimir putin uu arbacadii meel fog uu ka arkay dhoolatuska ay sameynayaan ciidamada istaraatiijiga ee nukliyerka kuwaasi oo loogu talagalay in lagu soo sawiro jawaabta weerar weyn oo nukliyera telefishinka dowladda ruushka ayaa soo bandhigay muuqaalo putin oo dhoolatuskaasi ka arkayay shaashado aad u waaweyn iyadoo ay hadallo ka jeedinayaan hogaamiyaasha ciidamada baahinta wasiirka gaashaandhigga ee ruushka sergey shongon ayaa waxaa la sheegay in dhoolatuskaasi ay ku lug lahaayeen maraakiibta badda hoosteeda mare ee nukliyerka ah diyaaradaha ridada dheer iyo kuwa badan ee iyaguna gantaalada balastiga iyo kuwa safarada dhaadheer isaga goosha aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa ku tilmaamay tallaabada ruushka inay tahay mid qabanqaabinayso dhoolatu sanadlaha ah wax loogu yeera ayay yidhaahdeen wadankaasi ruushka oo ka godoonsan dunida inteeda kaleeta naflacaari ah waxayna arintaas imaanaysaa iyadoo neto ay bilowday dhoolatuskeeda sanadlaha ee nukliyerka loo yaqaano stede fastinon kaasi oo arbacadii isniinta toddobaadkan la meelmariyey subax wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa washington shacabka magaalada xudur ee gobolka bokool ayaa bilaabay abaabul looga soo horjeedo kooxda al-shabaab waxaana garoonka magaaladaasi xudur isugu soo baxay boqolaal shacab ah kuwaasi oo sheegay in ay diyaar u yihiin inay shabaab la dagaalamaan
boqolaal shacabka magaalada xudur oo goob fagaaraha isugu soo baxay ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay la dagaalamaan kooxda al-shabaab iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeyna xudur lagu ururinayay ciidamo macwiisley oo qayb ka noqonaya dagaalka shabaab lagula jiro waxay muujiyeen shacabka xudur inay u istaageen kacdoon ka dhan ah kooxda al-shabaab malaaq cali cabdulaahi dirir oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka bokool ayaa caddeeyey inay ka go-an tahay dagaalka shabaab ay la galayaan islamarkaana dhowaan ay weerari doonaan xarumaha fariisinka u ah kooxda al-shabaab ee gobolka bokool abaabulkangeeka kudhihi bokool welibaan iska jara degmooyin sheeyoonay gobolka bokool welila isla qaadaday al-shabaabka khawaarijinte lukuxoreey dalkan waloo geeka lahanka banahan bahay waanantawnan roognug ciidanka walina iska jara macausleyti oo hata degmada xudur gobolka bokool hata isku abaabuli iyo ciidanka dulmadiid oo wakti badan ha dagaalamaaye iyo aladharan ama alaqaawan ama alaqaran ciidanka liin gordaay yaana iska jara insha allah hoob ilaahay ara lakubilaawa geeka walinay araga doontaana degmada tuulooyinshe iyo banaanshe iyo meeliqaa waraajinta roogeen iyo saldhigii lakugobsadi yaasin badna ka doon sheekh maxamuud xaaji mukhtaar oo ah taliyaha ciidamada dulmidiid ee ka amar qaata wasiirka diintiga awqaafta dowladda federaalk soomaaliya sheekh mukhtaar roobow abuumansuur ayaa isna sheegay kooxda al-shabaab inay dhibaato xoogan ku hayaan shacabka gobolka bakool sidaasi darteed loo baahan yahay shacabka inay is abaabulaan oo ay la dagaalamaan kooxda al-shabaab langurdan aliin gergaare warnamiyahaw kaha un hortabaa kahasanaynay dowlad sanate rowwaysanaynay geeka mayka faraasagna in dowladdaana aan dhagaagda ini dulmaga isku huray una maysan haysada may shileedin san haysana na erajar hata korte shileedan walba mana haysana mana haysana laakiin dadka aragaa yaa kumid hayn dadkiin aragaaneena niila aragan alxamdulilah in markan geeka dhammaan walaalaha ee koonfur galbeed degan arrintan in istaagan ciidanka faransa ciidamada ciidamada may lehaha geedii walaalkaboodii bootag ma haluulma leh gobollada dhexe dadkan laha ku riyahay berka kii kaan lahan riyahay isku riyadin ha ka dhaawacni ha ka dhimani hamiin walbadna arbushen walaalyaalow walaagiununax shansin handegaa lamaani han rafaadani oo mooryaalkana liin dhacaay maatadaana liin baabi'iyaay abaar oo ilaahayba aan sheegna galanta tiitio ka kooytin un hata gabna fursadii lakuga bahlayaa muugat dhammaan may fareey in dadkan geeka fursadu galantiyo ka jarta ku faa'iidaysada fursadda dawliga inay ku faa'iidaysada mooradan waa ka go'doonsanayn heer boqol iyo is abaabuleena jidka hoog ka furudeen hoogaa laku kiiri geeka dawlad garabsho eb hoo helen eelberdo abaabulka ka sooda iyada aan ka faraasagna hoob eelberdii hudur galantiyo isdeeran koonfuran dhagaajiyan walaagan laha ka dugdo hay meeliyo fadheedan waayan inanka leesbaani dirdaarbe gudoomiyaha degmada xudur cumar cabdulaahi maxamuud cumar atuu ayaa sheegay shacabka xudur inay diyaar u yihiin sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen kooxda al-shabaab bini aadanka sheeyaal oo antiisa difacda lanka talagalaya jiraan hantiis difacdo lafade dhuljay difacdo lafade diintis difacdo lafade naftiisna difacdo lafade antanba noola dagaalamaha beerow hanoo duqdan lanki baawurka ontaa maraw ku gubahayan lanki raashinka ontaa maraw ku gubahayan lanki intuku mooda dilahayan koqar hiihayan mayl eraas diintiya maybwaa ku been sheegahayan antibba la dagaalamahayan marka una mayma dagnayn furon keliya halwada laynayn furon untiin isku dulgaan hatana may fursad ka haysanaha soomaali hata hayn jeesati anti al-shabaab la isku dulgaado unayna taasla ku faa'iidaysno isku dulgaadno lafade dadka la dhibaateeyayo jidadka ku hiranyiino meel kasta ku hiranta maybaa hantidii lagubahayo walkasta lakasuubahayo la dhammaayay unikowgua dadka kale hatina ay la dagaalamaya mi hataa welibiyo jidadjoon furanayana nololyo mayl eraayis aadiya ayta laakiin una nololanoo la dagaalama madna hata isku gobo noo lafade magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waxay ka mid tahay magaalooyinka ay go'doomiyeen gaadiidka badeecooyinkana ay u diideen kooxda al-shabaab inay galaan taasina waxay sababtay isciirbarar xooggan uu ku yimaaday cuntooyinka quutul duruuriga abaabulada dagaal ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab ayaa sidoo kale wuxuu ka jiraa degmooyin kale oo gobolka bakool ka tirsan sida waajid iyo ceelbarde oo ciidamo macwiisley ah lagu uruurinayo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee somalilan ayaa soo saaray go'aamo ay wax kaga bedelayaan habraacii ay ururada u marayeen isu soo baxyada taageerayaashooda madaxda taabacsan iyada oo tirada dadka laga rabo ururada gobolka sool ee la dhimay intaasi oo ay ururka ururada qaarkoodna arrintaas si weyn uga hadleen hargeysa warkan waxaa ka soo diray qadar maxamed cakulle guddiga ururada siyaasadda somalilan ayaa isbeddel ku sameeyey habraaca ururada ay ugu tala galeen waa kana fayeenka guddigaasi mukhtaar cabdi jaamac oo warbaahinta u sheegay meelaha ay wax kabeddelka ku sameeyeen habraacan iyadoo guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranku ka duulayso qiimayntii guud ee ay ku samaystay hanaanka hawsha tirinta iyo xafiisyada uga fushay gobollada awdal maroodijeex iyo saaxil markaan isla xaqiijinay inay jiraan arqalado ka muuqda qaabkii ay u dhaceen hubinta madax ka tirinta ee gobolka awdal maroodijeex iyo saaxil iyadoo ujeeddadu tahay in la tayeeyo nidaamka hubinta tirinta kunka qof iyo xafiisyada ururada siyaasadda waxay guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranku soo saareen habraacan kow waxaa la farayaa dhammaan ururada siyaasadda xubnaha ay doonayaan in madax ka tiriska loogu sameeyo inay ku urursadaan goob leh dayr waxaana reeban in tirada lagu sameeyo goob furan lambar labo waxaa la joojiyey nidaamkii kala horraynta ee hore loo adeegsanayay waxaana qaabka kala horraysiintu noqonaysaa in hal mar la israaciyo tirinta goobaha masaafo ahaan isku dhow lambar saddex hawsha tirintu waxay si toos ah u bilaabmaysaa sagaalka subaxnimo waxaana la farayaa dhammaan ururada siyaasaddu inay diyaar ahaadaan saacaddaas namber afar wakhtiga tirinta waxaa la joojinayaa bixidda iyo soo gelidda koobta la tirinayo namber shan xilliga lagu dhex jiro tirinta guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo asixinta asxaabta qaranku waxay tirada xubnaha joojinaysaa gobollada togdheer iyo sanaag markay maraya markay marayso tiradu kun qof halka gobolka sool tirada lagu joojin doono afar boqol oo xubnood marka la marayo afhayeenka guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda somalilan mukhtaar cabdijaamac ayaa tilmaamay ciddii u hoggaansan weyda ee ka mid a urur siyaasadeedyada somalilan waxa ay la kulmayaan namber lix urur siyaasadeedka baalmaro qodobada kor ku tilmaaman waxay guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranku u diiwaangelin doontaa inaanu raacin nidaamkan sidaas darteedna suurageli mayso in la tiriyo qaar ka mid a ururada siyaasadda ayaa ka hadlay dareenkooda la xidhiidha wax kabeddelka lagu sameeyey nidaamka ama habraaca madax taabashada ee kunka qof waa kan guddoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka salebaan ciise xagle toosiye oo aan weydiiyey sida uu arko tallaabadan waxaan aaminsanahay oo filayaa inay kolleyba tahay arrin muhiima waxaanan rajaynaya sidoo ugu dhaqsaha badan leh inay dadka ugu sharaxaan wax kasta oo ay tahayna kolley annagu waanu soo dhowaynaynaa ma doonayo inaan anigu u muuqdo nin gobolka dadka ka xiga oo leh anigu lixda gobolba waanu simanahay way siman yihiin ururkana lixda gobolba taageerayaal buu kuleeyahay go'aankaas maxaa sool saa loo yidhi anigu kuma doodayo guddida waanu aqbalay geesta kale urur siyaasadeedka barwaaqo ayaan isagana weydiiyey guddoomiyaha ururkaasi dhigtar maxamed cabdigaboose sida ay u arkaan wax kabeddelka ay guddidu ku samaysay habraacii hore intaana su-aashaas war ka jawaabin waxaan markaa jeclaan lahaa inaan taasi ugu gudbiyo qaraabadii heeladii iyo guud ahaanba ummadda somalilan geeridii naxdintan ayd ee saaka ku timid madax dhaqameedka culus axmed xaaji xuseen deegaanka maaragtay qoyto de arrin naxdin labay ahayd waxaan ilaahay uga baryayaa inuu maaratay jannadii ka waraabiyo taa haddaan kasoo gudno wallahi guddigu de macluumaad badan hayaan hawadood baa ku kalifi kara inay arrin ka guuraan oo arrin kale u guuraan arrintaana waxay u arkeen inay dan u tahay waxayna u arkeen inay culayska faraha badan ee ururadu ay soo qaadeen ay ka ay ka yareeyaan way way xiiqeen deegaanka maaragtay qadarin fara badan ayay sameeyeen marka annaku urur ahaan haddii la yareeyo haddii la badano kalsooni buuxdaan isku qabnaa waanse ku hambalyeynaynaa go-aan kastoo ay qaateenna waa ku faraxsanaa waa ogolna qadar maxamed cakulle v o e hargeysa
weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda subaxnimo qaxootiga soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi ee dalka kenya oo weli ka walaacsan xayiraada isu socodka ee weli saaran qaxootiga ayaa rajo wanaagsan waxay ka muujiyeen in dowladda cusub ee madaxweynaha dalka kenya william ruuto ay wax ka qaban doonto culeysyada qaxootiga ka haysta dhanka dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka kuwaasi oo qaxootiga kusoo rogay dowladii hore ee kenya ay kusoo rogtay sidoo kaletana waxaa sidii caadiga ahaydba dib usoo bilowday dadaaladii dib udejinta dowladaha reer galbeedka ee qaxootiga soomaalida ay hakadka geliyeen muddadii xanuunka covid uu jiray iyo sidoo kaleeto amaradii madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump uu kusoo rogay wadamo soomaaliya ay ka mid tahay qadar maxamuud xareed ayaa warkan ka soo diray nairobi
walaaca ugu badan ee ay qabaan qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ayaa waxaa ka mid ah waxa uu noqon doono tillaabooyinka ama go-aanka ee dowladda cusub ee madaxweyne william ruuto ay ka qaadan doonto qaxootiga ku nool dalkeeda maadaama dowladihii ka horreeyey ay dhowr jeer soo saareen qorsho ay ku damacsanaayeen inay ku xidhaan xeryaha qaxootiyada kenya islamarkaana ay qaxootiga dalkeeda ku nool ay dib ugu celinayso soomaaliya cusmaan jeelaani aawow oo ka mid a qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi kana mid ah xubnaha u dhaqdhaqaaqa qaxootiga ayaa arrimaha uu ka walacsan yahay waxaa ka mid ah sida ay dowladda cusub ee kenya ay u wajihi doonto qaxootiga dalkeeda ku nool gaar ahaanna kuwa soomaalida jeylaani ayaa arrimaha uu ka walacsan yahay waxaa ka mid ah safarada iyo dhaqdhaqaaqa xorriyadda ee qaxootiga ku nool gudaha dalka kenya kaasoo markii hore ay dowladda kenya ay horay u xadiday runtii horta arrimaha qaxootiga waddankan qaxootiga soomaalida hadda ay ku cusub yihiin ma ahan trie decade soddon sano ku dhowaad ah la marooyaa marka dowlad walba oo qaxooti qaabilaysana waxaa hoos yaalla convention geneva marka inkastoo ay dhahayaan marmar culayssi waa jiraan dowladaha ay kala kulmayaan qaxootiga badana laakiin dowladda kenya arrimaha amniga qaxootiga waa nooga soo dhex dhuuntaa ay ahaayeen iyo culays kale oo yacni dhinaca u n-ka oo qaxootigan yacni aan waddankoodana loo celinaynin waddan kalena la siinaynin oo muddo waddankaana aysan integration ama sharci aysan ka haysanin dhibaatada ugu weyn taas aheed bal waxaan rajaynaynaa hadda dowladdan cusub maadaama ay cusub tahay oo hadda uun maanta uun dhammeeyeen codkii loo qaaday yani ama kalsoonidii ama vetinkii oo wasiiradii xukuumaddii lasoo dhisay maanta ay dhammaatay bal yacni muddo ayay u baahan tahay in haddana yani siday ula qabsadaan inkastoo dhammaan siyaasiyiinta hadda lasoo doortay xukuumadda ay ka mid yihiin kenya ayin dad dowladda horey ugu jiray bal haddana waxaan rajaynaynaa in yani ay tixgelin doonaan inkastoo culaysyo badan jiray oo dhowr jeer yani qaxootiga yacni oo isu socodka yacni firi aysan u ahayn oo warqad inay qaataan ama se yacni warqado dukumentiyaal qaarkood markay u baahan yihiin qaxootiyada aysan helaynin dhinaca kale hay-adaha iyo dowladaha reer galbeedka ah ee dib udejinta u sameeya qaxootiga ku nool dalka kenya gaar ahaana kuwa soomaalida ayaa dib u bilaabay hanaankii iyo qorshihii dib udejinta qaxootiga kadib sannado ay barnaamijyadaasi saameeyeen saameyntii ka dhalatay cudurka covid iyadoo ay sidoo kale qaxootiga soomaalida ee kenya ay sii niyadgelisay tillaabadii ay dowladda maraykanka dhowaan ay ku kordhisay tirada dadka ay dib udejinta u geynayso dalkeeda qoladii horta wax lahaayeen ama wax u bilowdeen waxooda xanibnaa badi hadda culayskii waa la qaaday waxaa bilowday caafimadyadii oo dib loogu celinayo qofku maadaama caafimaadkii dhacay security clearancegii oo haddana dib loogu celinayo lixlix bil ay u dhacayaan kuwaasna waxwaaba bilowdeen xitaa falaahidyadii wax yaryar oo laakiin aan la sheegi karin ayaaba bilowday yaryar qaar baa jira oo baxeen oo individuals ah laakiin waxaan sugaynaa midii oo yani dadkii oo yani in tiro badan hal mar la qaato waddanka maraykankana sanadkan wuxuu ku daray yani qaxootigii kun ayuu ka dhigay horey waxay ahaan jirtay kun sanadkii aan soo dhaafnay iyo kun sanadkan kun ayuu ka dhigay weliba afrika waxay ku leedahay qaxootigeeda afartan kun ayay ka leedahay tira ahaan taasina rajo fiican ayayna gelinaysaa in yacni qaxooti badan oo soomaalida kakuma dhadhaab hadday noqoto iyo kuwa nairobiba in yacni ayagana fursaddaas ay wax ka heli doonaan ayaan rajaynaynaa ka dhaqdhaqaaq ahaan yani activities ahaan maadaama arrimaha qaxootiga aan in muddo ah aan u dhaqdhaqaaqo hay-adaha aan wada shaqaynona waxaan shirarkoodii aan ka jeedin doonaa si yacni oo tixgelin gaar ah ay noo siiyaan gaar ahaan weliba qaxootiga baahida gaarka haysato iyo weliba kuwa in muddo ah kenya ay joogaan oo xal aysan lahayn ay ku noqdaan qaxootiga soomaalida ee ku nool kenya ayaa ka mid ah malaayiinta dalka kenya ku nool ee ay taabatay saameynta ka dhalatay sare u kaca nolosha iyo maciishadda ee gudaha kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
wadanka iiraan mudaharaadyo ballaaran ayaa xalay waxay ka dhaceen qaybo ka mida dalkaasi iiraan kuwaasi oo looga soo horjeedo dilka maaza amiini muddo afartan cisho ka hor ayaa maaza waxaa lagu dilay sida la sheegay ay ku dhimatay gacanta booliiska dalkaasi iiraan iyadoo booliiska anshaxa ay qabteen warbixin amuurtaasi ku saabsanna waxaa soo diray wariyahayaga xuseen cismaan saxnuuni
mudaharaadyo habeennimaha ayaa xalay fidnimadii ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah dalka iiraan taasoo ku beegan kadib markii afartan maalmood ay ka soo wareegtay dilka gabar yar oo reer iiraan ah oo lagu magacaabi jiray mahsa aamini oo ay gacanta ku hayeen booliska anshaxa ee magaalada teheraan bartamihii bishii sebteembar mudaharaadyo waaweyn ayaa ka dhacay magaalada barugaada ee dhacda koonfur galbeed ee dalka iiraan iyo sidoo kale magaalada goorgan oo ku taala waqooyi bari ee waddankaasi meelaha dibadbaxyada waaweyn ay ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada tabriz ee caasimadda bariga azerbaijaan iyo sidoo kale magaalada babil ee waqooyiga iiraan magaalada karaja oo u dhow caasimadda dalka iiraan ee tehraan ayay dibadbaxyaashu ay ku dhawaaqayeen hageeriyoodo kelitaliska xili dibadbaxyo kale xali ay ka dhaceen dhowr goobood oo ka tirsan caasimadda tehraan mudaharaadyada rabshadaha wata ayaa sidoo kale dib uga soo cusboonaaday magaalada bandar cabaas ee koonfurta dalka iiraan warbaahinta dalka iiraan ayaa xaqiijisay ciidamada amniga in toogasho ay ku dileen dad mudaharaadayay magaalada karmanshaah ee galbeedka iiraan halka uu ka dhacay iska horimaad xoogan halka uu ka dhacay iska horimaad u dhexeeya ciidamada ammaanka iyo dadka mudaharaadayay waddada shaheen ee waqooyiga magaalada tehraan warku waxa uu intaasi ku darayaa in gaari kuwa ciidamada ammaanka ahi in lagu gubay magaalada sanandaaja ee caasimadda kurdiska ee dalka iiraan ciidamada ammaanka iiraan ayaa sunta dadka ka ilmaysiiya ku furay dibadbaxyaasha magaalada sakhaza oo ah magaalada ay ka soo jeedo gabadha la dilay ee mahsa aamini kadib markii ay isugu soo baxeen xuska afartanka maalmood ee ka soo wareegtay geerideeda arrimahan ayaa imaanaya iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka bayaan ay soo saartay fidnimadii arbacada ay ku sheegtay in maraykanka ay ka go-an tahay taageeridda shacabka iiraan iyo xaqiijinta in lala xisaabtamo kuwa mas-uulka ka ah caburinta arxandarada ahi ee ka dhanka dibadbaxyada ka socda guud ahaan dalkaasi iiraan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa bayaanka ay soo saartay ku sheegtay in xukuumadda washington ay ka go-an tahay in ay ka shaqayso horumarinta cadaaladda iyo in lala xisaabtamo shakhsiyaadka ku kacay xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadamaha ee dalka iiraan bayaanka ayaa lagu sheegay in maraykanka uu sii wadi doono sidii uu u heli lahaa habab kale ee uu ku taageerayo dadka reer iiraan dibadbaxyada nabadeed ee lagu difaacayo xuquuqda aadamaha iyo xorriyadda asaasiga ah xuseen saxnuuni v o a kahira
xuseen cismaan saxnuuni aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay isaga ayaa warbixintaasi noo soo diray halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington markana dhinacii heesaha haddii aad nagula yara nasataan
qofna gaaruma ahe waa loo gudoon yahay galbuhu waa isnaba joogqofna gaaruma ahe waa loo gudoon yahay galbuhu waa isnaba joog ankayga iyo garashaday gukiyo nasiibkay adan tala ku goostee aankayga iyo garashadeey gurkiyo nasiibkay adan tala ku goostee
codadkaasi baxsan cabdulqaadir maxamed waa cabdulqaadir jubba iyo sidoo kaleeto kisi xaaji aadan eebaha u naxariiste ayaan dhegihiin uga sii tegaynaa intaynu mar kale kulmi doono waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan baahda v o edo idin leh isma dhaafno
uga golle